sababta la iigu soo daayey ee saylac loo siiyey abi axmed ha ka sheekeeyan horta somalilan waa mid waxa weeye
sawaxanka iyo qaylada idin soo gaadhaya waa dadweynaha magaalada hargeysa oo ka mudaharaadaya heshiiskiisa afgarad ee u dhexeeyey dowladda etoobiya iyo somalilan dadweynahan ayaa si adag uga soo horjeestay in badda somalilan aan sinaba etoobiya loogu wareejin waxaana hadalladoodii ka mid ahaa dekada etoobiya in la siiyo waxaan leenahay waxaa nooga dhow soomaaliya inna lagu daro sababta annagoo axmaaro waxba nagama dhexeeya aqoonsina kama rabno aqoonsina caalamkan ka rabna etoobiyana aqoonsi nooma hayso waxa weeyaan somalilan markay maanta siisay saylac abi axmed may saylac markay siisay berberena wuu ku socdaa saaxil buu ku socdaa misagaa lahaa xagu uga yimi waxa weeyaan raggu iyo dumarkuba dhexda aan xidhanno arrintaa aynu ka hadalno aynu dhexda xidhanno gaalka gacan biraska ka qabanno waxa weeyaan aynu iska qabanno rag iyo dumarba geesta kale kumanaan ka mida shacabka magaalada hargeysa ayaa habeenkii xalay ahaa isugu soo baxay bartamaha magaalada hargeysa iyagoo oo taageero u muujinaya heshiiskii labageesoodka ahaa ee somalilan iyo etoobiya kowdii bishan ku dhex maray magaalada addis ababa waxaana halkaasi ka hadlay wasiiro uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo dhanka kale hadallo kulolu jeediyey madaxweynaha soomaaliya iyo xukuumaddiisa waxaana hadalladii wasiir maxamed kaahin ka mid ahaa waxaan doonaynaa inaan idinla socodsiinno maanta heshiiskii dowladda somalilan wafdigii madaxweynuhu uu hogaaminayey iyo ra'iisul wasaaraha dowladda etoobiya ay wada galeen waa maqlayseen dowladdii xamar waxa ka soo baxay go'aammada ay jeediyeen diidmada ay jeediyeen macnaheedu intaa waxa weeye qarannimadiinnaa la diidan yahay dowladnimadiinnaa la diidan yahay jiritaankiinnaa la diidan yahay halkan caawa dadka joogaa daayartii dhallinyaradii baa u badan tihiin dadkii dhibaatadii keldiintaliskii xumaantii dilkii dhaawicii laga xoreeyey sooma tiidin waxaa laydinka rabaa difaacii qaranka waxaa laydinka rabaa berrito inaa ismuujisaan waxaa la rabaa khamiista wafdigii imanaya inaynu gidigeen soo bannaan baxno dhallinyaraday xorriyaddiinnii iyo dowladnimadiinnii inta diidan waxaa la rabaa inay ismuujisaan
saacadihii lasoo dhaafay waxaa warbaahinta soomaalida iyo tan adduunkaba aad looga hadalhayey heshiiska ku dhex maray magaalada addis ababo madaxweynaha somalilan iyo ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya xamse cali jeesto v o a hargeysa